بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله bاب آdاaب السلام wuxuu baab u yahay aadaabta salaamta عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير يسلم الراakب midka gaadiidka saaran wuxuu salaamayaa calى اlmaashi midka socda walmaashi midka socdana wuxuu salaamayaa cala alqaacidi midka fadhiya waalqaliilu kan yar wuxuu salaamayaa cala alkaiiri midka badan yacnii hal qof hadduu yahay laba qofna ay ka hor timaado yusallimu alqaliil cala alkaiir salaamta waxaa bilaabaya alqaliil wuxuu ku bilaabayaa cala alkaiir arrintani waa aadaabu salaam waa aadaab dhanka salaamta iyo ku saabsan oo nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kan gaadiidka saaran wuxuu salaamaya cala almaashi macnaha waa inuu uga horeeyo waa waa la kala leeyahay salaamta markaana hadduu qofna gaadiid saaran yahay qofna lugaynayo midka gaadiidka saarana salaamta ay tahay inuu bilaabo waajib miya mase calaa wajhi listixbaab waaye waa calaa wajhi listixbaab adabulmufradkana waa kusoo marnay waajib ma aha waa calaa wajhi listixbaab waa sida fiican waa sida wanaagsan cagsiga haddii la sameeyo waa jaa-is oo qofka lugaynaya hadduu salaamo qof gaadiid saaran waa u bannaan tahay laakiin waxaa sunno ah in midka gaadiidka saaran asiga uu ku horeeyo salaamta oo uu salaamo cala almaashi midka lugaynaya midka lugaynaya socdana wuxuu salaamayaa midka fadhiya haddaad qof meel fadhido qof fadhiya aada soo marto ama dad fadhiya aada soo marto waxaa sunnaa in adiga salaamta ku bilowdo oo ayaga aysan kugu bilaabin waa in adiga kala hormarto oo assalaamu calaykum aad tiraahdo waalqaliilu cala alkaiir qaliilku wuxuu salaamaya cala alkaiir midka badan laba qof iyo hal qof hadday iska hor yimaadaan yaa salaamta bilaabaya halka qofaa laga rabaa shan qof iyo laba hadday iska hor yimaadaanna labada qofaa laga rabaa calaa kulli xaal tirada yar ayaa laga rabaa inay salaamta ku bilowdo tirada badan waa sida fiican haddii cagsigu dhacana waa bannaan tahay laakiin waa sida fiican waa aadaabta salaamtay ka mid tahay aadaabta salaamtay ka mid tahay mudan in la ilaaliyo wa fii riwaayati اlbukhaari wasagiiru cala alkabiir midka yar wuxuu salaamayaa midka weyn ixtiraamkay ka mid tahay maadaama uu kaa weyn yahay inaad adiga salaamta ku bilowdo وعn abi umamةa suday bn cajlan albahili radi اllahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm ina awla annaasi billaah dad waxaa alla ugu dhow man bada'ahum qofkii ku bilaaba bisalaami salaamta qofkii salaam dadka ku bilaaba ayaa dadka ilaahay midka ugu dhowaanshaha badan alle xaggii waa midka ina awla annaasi dadka kan ugu owleysan billaahi alleh man bada'ahum waa qofka dadka ku bilaaba bisalaami salaamta xadiidkan waa soo marnay rawaahu abu daawuud biisnaadi jayid abu daawuud ayaa wariyey sanad jayida ayuu ku wariyey wrawaahu tirmidiyu can abi umaamata qiila ya rasuula allah alrajulaani yaltaqiyaan alrajulaani labada nin yaltaqiyaani way kulmayaan ayuhumaa yabda'u bisalaam labada midkoodee baa salaamta bilaabaya qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam owlaahumaa billaahi tacaala midka ku owleysan ilaahay xaggii subxaana wa tacaala ayaa salaamta bilaabaya midka ilaahay xaggii u dhowaanshaha badan ayaa salaamta bilaabaya macnaa waa midka khayr badan waaye labadooda midka khayr badan oo alla agtii ku wanaag badan ayaa salaamta bilaabaya qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidka macnihiisa waa xaf iyo boorin waay ilan qof walba waa jecel yahay inuu noqdo awla nnaasi billahi casa wajal maadaama aad jeceshaha inaad sidaa ku sifaysnaato ha lagaa helo wixii lagu yaqiinay dadka ku sifaysan sidaa oo ah inay salaamta ayaga bilaabaan baabu istixbaabi icaadati salaam wuxuu baabu yahay istixbaabka in salaamta la soo celceliyo calaa man takarara liqaa'uh in lagu soo celceliyo calaa man takarara qofkii uu soo noqnoqdo liqaa'uhu la kulankii calaa qurbin dhowaansho bian dakhala sida inuu galo uma kharaja kadibna uu baxo fil xaali isla xaaladda ow xaalo baynahumaa ama dhexdooda ay kala teedo shajaratun geed wa naxwuhaa iyo wixii la mid a baabkan wuxuu ku saabsan yahay salaamta in la soo celceliyo haddii liqaagu soo noqnoqdo calaa qurbin calaa qurbin wuxuu ka wada dhowaansho macnaa waqti dhowba hadda haddaad kala leexataan oo iskala hadda isku timaadaan in salaamtii la soo celiyo qofkan waa kaa istaagay wax yaruu geesu baxay waa soo noqday oo calaa qurbin waa in salaamta la soo celiyo yihahdo assalaamu calaykum soo noqodkiisa waa inuusan dhihin hadda dhawaan wada joognay iyo mar dhawaan wada fadhinay waa inuusan dhihin ee salaamta uu soo celiyo adinkoo wada socda ayaa geed idinkala dhex galay qofna geedka dhinacaanu kala wareegay qofka kalena dhanka kale geedka kala wareegay kala tagaasi ma wax dheer ba ma ahan waa inta geedka lala wareegaya keliya waa la kulmay waa in la isa salaamo waay oo aan la dhihin haddaanba isla soconnay salaamta waa in la soo celceliyo wax yaroo faasila hadday yimaadaan ama kala dhexgala oo aad kala tagtaan walow in yarba qadarkeedu ha yaraado salaamta waa in la soo celiyo sidaasaa sunna ah can abi hurayraa radia allahu canhu fi xadiidi lmusii'i salaatah xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyey annahu jaaa ninkii waa yimid fasallaa waa tukaday uma jaءa ila nabiyi sala اllahu alay waslam kadib nebigu u yimid fasallama calayhi nebigu salaamay faradda calayhi salaam nebiga salaamtuu ka radiyey faqaala wuxuu yidhi irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli maadan tukanin farajaca ninkii waa noqday fasallaa waa tukaday uma jaءa haddana waa yimid intuu tukanayo waqti dheer maaha waa tegay laba ragcuu soo tukaday waa soo noqday waa calaa qurbin haddana markuu soo noqday fasallama nebigu salaame calayhi salaatu wasalaam xataa facala dalika alaaa maraat ilaa arrintaa uu sameeyey saddex jeer saddex jeer oo mar walbuu soo noqdo wuxuu dhahaya assalaamu calaykum nebiguna waa ka radinaya calayhi salaatu wasalaam taas waxay daliil u tahay marka in salaamta la soo celceliyahay inay sunno tahay haddii la kala tago walow calaa qurbin dhowaansha macnaa miyaanba meel fog la kala aadin marba haddii kala tag yimaado laysku soo noqdo in laysa salaamo sunno wey wa canhu radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa laqiya axadukum axadkiin hadduu la kulma akhaahu walaalkii falyusallim calayhi ha salaam fain xaalat baynahumaa hadday kala teeddo shajaratun geed ow jidaarun ama derbi ow xajarun ama dhagax uma laqiyahu kadibna uu la kulmo falyusallim calayhi ha salaamu waxa kala teedaya waa maxay shajaratun aw jidaarun waa derbi asna dhinacaanu kala wareegay adiguna dhinaca kale aad kala wareegtay derbigii waad kulanteen waa inaadsa salaamtaan oo la soo celceliyo salaamta sidaasaa sunno ah haddii xataa dhagax idinkala dhex galo waa inaad salaamto tiirkan oo kale maalan haddii qofna dhinacaan ka maro qofna dhinacaan ka maro ee laysla kulmo waa in salaamtii la soo celiyo sidaasaa sunno ah oo aan la dhihin haddaan wada soconnay iyo maanagaa wax dheer kala maqnayn salaamta waa in laga dhigo mid soo noqnoqota in badan arrintaasina waa mustaxab sida shiiku baabku sheegaba rawaahu abu daawuud baabu istixbaabi salaam wuxuu baabu yahay sunanimada salaamta idaa dakhala beytahu hadduu gurigiisa galo qofka markuu gurigiisa galayo waxaa mustaxab sunna inuu salaamo qaala allahu tacaala faidaa dakhaltum haddaad gashaan buyuutan guriyo fasallimuu calaa anfusikum nufuustiina salaama bacdu lmufasiriin waxay ku fasireen fasallimuu bacdukum calaa bacdin qaarkiin qaarka kale ha salaamaan calaa anfusikum macnaa waa qaarkiin qaarka kale ha salaamaan adigoo ehelkaaga salaam oo reerkaaga salaam qaarkiin qaarka kale ha salaamaan taxiyatan salaam min cindi illaahi alla xaggii ka ahaata mubaarakatan barakaysan ayibatan wanaagsan وعن أنس رضي الله عنه قال وxuu yihi qاla lii rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم yaa bunaya wiilkaygiyo idaa dakhalta calaa ahlika haddaad ehelkaaga u gasho fasallim salaam yakun barakatan calayka waxay noqonaysaa barako adiga dushaada wa calaa ahli beytika iyo ahlu beytkaaga intaba baraka idin noqonaysaa ee salaam haddaad ehelkaaga u gasho rawaahu abu daawuud wa qaala xadiidun xasanun saxiix laakiin waa xadiid daciifa cali ibni zayd ibni judcaan xadiidka sanadkiisa ku jira cali ibni zaydna waa daciif baabu salaami cala sibyaan wuxuu baabu yahay salaamta caruurta la salaamo can anasin radia allahu canhu annahu mara calaa sibyaanin wuxuu soo maray caruur fasallama calayhim waa salaamay wa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yafcalu nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid sidaa sameeya baabu salaami cala sibyaan adabulmufradkan oo kusoo marnay salaamta caruurta inay mashruuc ay tahay nebiguna uu salaami jiray sala allahu calayhi wasalam marna uu u yimid ayadoo anas ciyaalka la ciyaarayo uu rasuulka salaamay calayhi salaatu wasalaam kadibna anas uu xaajo iyo dan u dirsaday marka ciyaalka in la salaamo waa arrin muhiima ayagana waa ku tarbiyoobayaan oo waxay u noqonaysaa tarbiyo wanaagsan waxayna ku tusinaysaa tawaaduca qofka salaamaya waa inaan la dhihin waa ciyaale maxaa laga salaamaya waa in la salaamo ciyaalka ayagana lagu tarbiyeeyo inay salaamta radiyaan oo haddii la salaamo ay ka jawaabaan muttafaqun calayhi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin